si loo yareeyo saameynada kala duwan ee ka dhashay isbeddelka cimilada bulshadana loogu baraarujiyo la qabsiga isbeddelka ka dhashay cimilada ayaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland waxa ay wadaa qorshe la doonayo in sanadka laba kun shan iyo labaatanka deegaanada iyo degmooyinka jubbaland looga hirgeliyo xarumo lagu bacramiyo dhirta muhiimka kuwaas oo ay bulshadu si bilaash uga faa'iidaysan doonaan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland oo ka warbixiyey qorshe howleedka ay wasaaraddu higsanayso sanadka soo socda ee laba kun shan iyo labaatan ayuu sheegay in wasaaraddu ay horey u hirgelisay laba xarumood oo dhirta lagu bacrimiyo ayna rajeynayaan inay kuwo kala hirgeliyaan sanadka soo socda laba kun shan iyo labaatan kun iyo labaatan iyo shan wasaaradda waxay leedahay qorshe howleed dhammaystiran qorshe howleedkaasina waxaa ka mid ah inaanu gaarsiino dhammaan deegaanada jubbaland inaan deegaan walbo ama magaalo walbo gaarsiino inaan ka dhisno xarumo loo yaqaano green house green house waa xarumo waaweyn oo lagu bacrimiyo laguna abuurto laguna barbaariyo dhirta kala duwan hadda laba xarun baa kismaayo ku taalo taasoo inta badan marka loo baahdo geed loo doonto wasaaradduna xarumahan ciddii tagta waxay ku heli karaan si bilaash ah bay ku heli karaan gaar ahaan xarunta luglow ee hadda aan rabnaa dhammaan inaan gaarsiino magaalooyinka goobley iyo afmadow iyo doolow iyo baardheere ilaa shan magaalaha hadda inoo qorshaysan inaan marka xarumo waaweyn oo lagu bacrimiyo laguna barbaariyo dhirta inaan ka sameyno waana qorshe wasaaradda hadda ay dejisay aana fulintiisa rabno inaan laba kun iyo shan iyo labaatan gudagalno sidoo kale wasaaraddu waxay aada ugu dadaaleysaa inay hesho ayna dhisto xarun dhexe ee wasaaraddu leedahay hadda xarumahan xafiiskan wasaaraddu ay leedahay wasaarado badan baa la sheegareeyo dhismahan waxaan rajeynaynaa marka in wasaaraddu ay dhismo gooni ah yeelato laba kun iyo shan iyo labaatan waana qorshaha hortabinta u leh wasaaradda mid ka mid ah sidoo kale waxaa jiro heshiisyo wasaaraddu qorsheynayso inay la gasho macadka sare ee daraasaadka kenya waxaa jiray safar wasiirka iyo howlwadeyno ka tirsan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ay ku tageen ismaamul goboleedyada nakuru county iyo kitui county iyadoo ay halkaasi u tageen inay iskaashi la samaystaan countiyadaasi gaar ahaan inay aqoon isweydaarsi labada dhinac labada dowladood ah labada xarumood ee ay wasaaraddu horey u hirgelisay ayaa laga kala hirgeliyey degmada kismaayo iyo sidoo kale deegaanka luglow ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo